بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وسحابك كنتناد وحويا درسك كنتم kitaabka suwar min xayaati saxaaba arabiic bin ziyaad alxaariثiyu rabiic binu ziyaad baa l ziyaad maa sadaqanii axadun qof iiguma run sheegin mundu istukhliftu markii lay doortay laga soo bilaabo kamaa sadaqani rabiicu bnu ziyaadin sidaa rabiic binu ziyaad iigu run sheegay qof runta saa iigu caddeeyey ma arag ilaa markii xilka la ii magacaabay cumar binu khadaab baa yidhi haadihi midaani madiinatu rasuulillaahi rasuulka ilaahay magaaladiisii weeye sala allahu calayhi wasalam waa madiinatulmunawara maa tasaalu xaalaysan ka zuulaynin tukafkifu inay reebreebayso tukafkifu inay celcelinayso axsaanahaa tiiraanyooyinkeedii calaa faqdi sidiiqi sidiiq abubakr sidiiq waayidiisii la waadow dhintay yaa ay la murugaysan tahay madiino madiina almunawara oo murug isku celcelinaysa waayidda ay weyday awgeed abubakar asidiiq oo dhintay wahaahiyadii middanina wufuud lamsaari amsaarta iyo magaalooyinka wafdiyaashoodii weeye taqdamu xaalay soo gelaysa kula yowmin maalin kasta calaa yadriba madiina mubaayacatan xaalay tahay mid la mubaayacoonaysa wufuudaasi khaliifatahu abubakar sidiiq khaliifkiisii cumar bin khadaab ay kula mubaayacoonayso cala samci iyo wadaacati maqlid iyo adeecid fi lmanshadi waalmakrahi yaa labadaba fi lmanshadi xilliga nashaadka iyo walmakrahi xilliga nashaad la-aanto kahashada waxay ka dhigan tahay fi lmanshadi waalmakrahi fi lcusri walyusri markii fuday jiro iyo markii culays jiro labadaba maaha madaxda dan laga fiirsan mayo haddii dantii laga waayo daacadoodii laga baxayee hadday mar wanaagsan yihiin waa cala asamci waddaaca fi lmanshadi walmakrah wa fii daati sabaaxin subax subaxyada ka mid ah qadima waxaa u soo galay calaa amiiri اlmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii wafdu lbaxrayni baxrayn wafdigeedii baa u yimid waddanka hadda waddan bay noqotay baxrayn markaa baxrayn caadiya iska ahayd waddankao dhan hal dowlad baa markaa ka jidhay waa dowladdii muslimiinta nebiga hogaaminayey ka bacdina abubakar kabacdina cumar bin khadaab wafdigaasaa yimid maca daa'ifatin ukhraa daa'ifo kale maceed oo minal wufuud kooxo kaloo wafdiyaalana iyadoo iyaguna ay la socdaan ayaa loo yimid amiiru lmu'miniin wa kaana alfaaruuqu faaruuqna wuxuu ahaa waa cumar ridwaanu ullaahi calayhi xashi shadiida alxirsi dadaalkiisu miduu darnaan badan yahay calaa an yasmaca inuu maqlo buu aada ugu dadaali jiray kalaamal waafidiina calayhi dadka ku soo wafdiyeeyey oo wafdiga ugu yimid aad baa sayd cumar dhegta ugu raaricin jir lacallahu waxaaba laga yaabaa yejidu inuu helo fii maa shayga yaquuluunahu ay ku hadlayaan wufuuddaasi mawcidatan wacdi baaliqatan xeel dheer wuxuu aad dhegta ugu dhigayaa ummadda meelaha kaaga kala timid oo dee a kor ka xukuntid bal dad wacdi aa ka heshid xeel dheer aw fikratan fikrad oo naaficatan wax ku tadha aw naseexatan naseexo oo lilaahi u ahaatay iyo walikitaabihi iyo walicaammati lmuslimiin muslimiinta guud ahaantooda fanadaba wuxuu u yeeray sayid cumar cadadan koox oo min alxaadiriina dadkii soo xaadiray shirka ah lilkalaami hadalka ugu yeeray ilaa qofka hadlayaa loo yeerayaa hebelow kaale hadal ku soo dhowow falam yaquuluu ma aysan dhihin dadkii loo yeeray shay-an waxba shaygaasoo daa baalin la daneeyo daa baalin shani u saaxiiba shay muhiima dadkii loo yeeray arrin muhiima lagama dhex helin hadalladoodii qodob muhiima sayid cumar uu isdhaha leelahay waa lagu faa'iideeyey kama dhex helin faltafata wuxuu milicsaday sayid cumar ilaa rajulin nin ninkaasoo tawasama fiihi ou ka saraadsaday alkhayra khayr nin oo khayr ka fishay ka saraadsaday ka ishaartay waaye ayuu milicsaday gorbal ninkaana loo dhiibay hadalka wa owmaa ilayhi wuxuu u ishaara wuu u ishaarayo waqaale wuxuu yidhi haati keen maa cindaka waxaa haysad soo daa fikraddaada raggii hore aragnaya faxamida rajulu ninkii wuxuu mahadiyey allaha ilaahay wa ahnaa calayhi faallo wanaagsanna waa ka baxshay uma qaala wuxuu yidhi ninki innaka adigu yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiw maa wullita laguma tawallisiin amra haadihi اlummati ummaddan taladeeda laguma dhiibin ila ibtilaa'an jirrabid min allaahi xag rabbi ka ahaatay mooye caza wajal waaye taasoo ibtilaaka bihi ilaahay kugu itixaamayo kursigan lagu ordayo waa jirrabid kuwaas kuma ordaynoo waxaa ilaa ilaa noo qabta sayd cumar sow ku qabtay markii aad akhrido waxa weeyaan ilaa wa ilaa noo hay marka waa imtixaan lagu itixaamayo fataqi illaaha ilaahay ka yab ka yaab fii maa kii wallita lagu tawallisiiye ilaahay kaga baq war ummadda ilahay kaga cabso dalka iyo diinta iyo deegaanka ilaahay kaga cabso waclam ogow annaka annahu shaaniya low dallad shaatu neef ariya hadday dhunto bishaadi'i lfuraati webiga furaat yaa xeebtiis haddii neef ariya ku waxyeeloobo la su-ilta in lagu su-aalayo canhaa ridaas neefkaa arigaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada madaxda muslimiinta maanta haddee xaggee bay ka marayaan arrintan neef ariya haddii dhibaato ay ku dhacdo aad sabab u tahay xoolaah iska daadade qiyaamada adaa lagu weydiinaya ogow anugu runtaan kuu sheegaya buu leeyahy ninkaani waa cumar buu la hadlaya sida cumar marka dee binu aadankii hadda waa sidaasoo madaha muslimiinta waa la weydiinayaa dad iyo dunyo iyo diinba waa la weydiinayaa waaya hadday ugu jidho jadwalka iyo haddaysan ugu jirinba maxaa u malaynaysaa waxaa dad kaleo dee iska dhibaataysan oo heli lahaa barwaaqo iyo wanaag iyo hodantinimo iyo amni waayo boqolaal iyo kumanaan u dhimanaya badda ugu baaba'aya biriga ugu baaba'aya waaye sunta iyo balaayada loo soo safrinayo waxaasoo dhan dad baa meelahay hayaan xilalkeeda ku magacaaban mas-uuliyadoodu saaranta yaa dayib marka intaa wacdigaa yarade wacdigu inta kooban oo waxaa ugu cajab badan waxtarkaaya faajhasha cumaru cumar waa hinraage waa ooye macnaha bilbukaay ooyin oohin waxa weeyaan afka labadiiboo yar wabaa waa qayli ajhasha waxa weeyaan waa codka dheer oo oohintaah wa qaala wuxuu yidhi maa sadaqanii axadun runi qof iima run sheegin mundu sukhlift ilaa markii xilka la ii magacaabay kamaa sadaqan sadaqtanii saaad runta iigu sheegto faman anta adigu kuwa keeta horta adiga nin saa iila hadlo runta ii taabta ilaa dadku markay madaxda u yimaadaan adaa jira wax kaa fiican male wax kas horumar baa gaarsi qof meeshuu ka dayacan yahay iyo wax danta u sheega ugu jidho u sheegayaa waa yarya qof kasta xilligou soo socdo si kale inuu ahaabaa laga yaabaa xilligou u yimaado ninkan madaxda wuxuu ula hadlayaa markuu soo socday sida aan hayn markuu ka baxana si kale u hadlayaa laakiin hadda markuu la joogay inuu runta u taabto xaqiiqada u sheego ilaahay darti ugu naseexeeyo yaa waa yadha qof haddii hadda qof madaxoo dhahaya warkaale ii naseexeeya oo maxaa iga khaldan dhahayana haddou jiraba waa yari haddii hadda mid isqardabixiyo oo qarka iska soo tuur noqdo oo wadaad ama caaqil ama qof muhiimihi isdhaho ilaa ilaa u naseexeeyo u sheegna wuxuu buro sidaaba haddaan hadalka laga joojin intuu wado haddaanba daalac kale loo raacan buu buro sidaaba qofkii hadda isdhaha adigu lagumaba yeeran laakiin maanta aad la joogtahay saxda sheeg alleel ha u naseexay isago aan waxba ku xumaynayn waay haddii loogu roonaado hadalkaa laga joojinaya laga xiraya dii kalena waxbaa loogu daraya faqaala wuxuu yidhi waryaa kumaatay faqaala wuxuu yidhi arabiic bin ziyaadin alxaariثiyu nin la yidhaahdaan ahay anigu faqaala cumar baa wuxuu yidhi akhu lmuhaajiri bni ziyaadin adaga kumaan aqoone ziyaad baan garanay aabbahaaye laakiin mal waxaa la dhalatay muhaajir binu ziyaad waa nin magaciisa hadda muhaajirkaani ninkaasaan naqaanaa anagu faqaala rabi wuxuu yidhi nacam haa walaalkay waayo falama nfada almajlisu majliskii markuu dhammaado kala tegey shirkaa wafdiga lala lahaa dacaa cumar baa u yeeray cumar binu khadaab abaa muusa alashcariya ayuu u yeeray faqaala wuxuu yidhi taxara waaye aqoonso dabagal amra rabiic bin ziyaad ninkan rabiic binu ziyaada axwaashiisa noo soo ogow soo dabagal soo xogtiisa soo xuuraan fa in yaku saadiqan hadduu run yahay mid sheegaya oo sidau noola hadlay isna ay dhab ka tahay fa inna fiihi ninkaa dhexdiisa waxaa khayran kasiiran wax badan qof karti iyo dadnimo leenahay sayd cumar waa jeclaa wamaa wacawnan boo ku sugan kaalmo lana annaga calaa haada alamri amarkan dowladda cidna la shaqayso daacada aan musuq iyo khayaano iyo balaayo iyo hagardaamo ka shaqaynayn waa ciddaan rabno ninka xogtiisa noo soo ogow wastacmilhu weliba shaqo u dhib waxaan ku garan karnaa xilu magacow waktub lii ii soo qor bikhabarihi waxaa ku ogaato xogtiisana qoraal isoos lam yamdu ma tegin calaa daalika alyowmi maalintiisa ay cumar sidaa yihi hayru qaliilin wax yar waxaan ahayn xataa acadda abuu muusa alashcariyu abuu muusa alashcari ilaa uu diyaariyey jeyshan ciidan lifatxi banaa lifatxi manaadir manaadira meel manaadir la yidhaahdo furashadeeda oo min ardi alahwaas ahwaas hadda waa la yaqaanaa waddan dhanoo la yaqaano meeshaan eeraan ahwaas furashadeeda buu ciidan u diyaariyey binaa'an ka ambaqaadid ama ka duulid binaa'an iyadoo laga duulayo innagoo kasii ambaqaadayna waaya calaa amri alkhaliifa khaliifaha amarkuu baxshay in meeshaa la aado wajacala wuxuu yeelay fil jeyshi ciidanka wuxuu ku daray abuu muuse alrabiic bin ziyaad iyo wa akhaahu walaalkiis almuhaajir labadaba wuxuu yidhi soo gala ciidanka xaasara abuu muusa alashcariyu baa go-doomiyey manaadira meesha la dhaho wa khaada maca ahliha ehelkeeda maceeda wuxuu muquurtay macaarika dagaallo daaxinatan ba-an qalla maa aya dhahay shahidad inay xaadidho lahaa iyada alxuruubu dagaalladu nadiiran wax la mid a dagaallo aya dhahay wax la mida in la galay baa meeshaa ka dhacay faqad abda almushrikuuna gaaladu waxay muujiyeen min shiddati اlba'si darnaanta ba'siga iyo balaayada darnaanteeda iyo wa quwati shakiimati sabirka adkaantiisa cagadhulkuhaynta iyo dagaal aqoonta waxay muujiyeen maa shay lam yaqdur aan kusoo dhici karin calaa baalin qalbiba waa rage gaaladu maalintaas waxay muujiyeen wax laga yaabay wa kahura alqatlu dilku waa batay fi lmuslimiina muslimiinta dhexdooda kahratan badnaan oo faaqad ka saraysay kulla taqdiirin qorshe kasoo la sheego tiro kasoo la sheego waa intaasaa dhimatay intaasaa dhimatay intaa tiradii la sheegaba wax ka sii badan baa muslimiinta gaaray wa kaana almuslimuuna waxay ahaayeen yowmaidin maalintaa yuqaatiluuna kuwa dagaalamaya walxaal hum iyagu saa'imuuna kuwa sooman ay yihiina ramadaana muslimiintu waa dagaalamaya bishu waa ramadaan ramadaana la soomaya falamaa ra'a almuhaajiru muhaajir markuu arkay muhaajir oo akhu rabiic binu ziyaad ah anna alqatla dilku qad kafura inuu ku batay fii sufuufi lmuslimiina muslimiinta safafkoodii cazama wuxuu go-aansaday muhaajir an yashriya inuu gado waaya inuu gado nafsahu naftiisa ibtiqaa'a mardaatillaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa dalbid darteed inuu naftiisa ilaahay ka gado fataxannada wuu barafuun meyd marsaday barafuunka meydka la mariyo xanuudka la yidhaahdo ee meydka lagu marmariyo ayuu marsaday wa takafana waa iskafnay wa awsaa akhaahu walaalkiisna waa u dardaarmay rabiic anigu waa socdaaba yidhi waaya oo qofku wax ku imaan doona ma ogaa inuu meel khatara unbuu ka dagaalamaya laakiin hadda maaha isagu wuxuu isku xiray inuu ku dhimanayo laakiin waxa weeyaan mool iyo halis buu rabaa inuu ka dagaalamo famada rabiicu rabiic waa tegey ilaa abi muusaa buu aaday wa qaala wuxuu yidhi ina almuhaajira walaalkay muhaajir qad azcama qad asmaca wuxuu go-aansaday an yashriya nafsahu naftiisa inuu gado rabbi ka gado walxalu wasaamin uu sooman yahay waalmuslimuuna muslimiintana qad ijtamaca calayhim waxaa ku kulmay dushooda min wadcati lxarbi dagaalka darnaantiisa iyo wa shiddati soomi soonka darnaantiisa maabaa ku kulmay oo hanaa daciifiyey cazaa'imahum go'aamadoodii wahum muslimiintu yaabowna waxay walxaal hum muslimiintu yaabowna ay diidayaan alif ifdaara inay afuraan fafcal fal abu muuse maa taraa waxa u aragta anu waxaan kuu sheegayaa ciidankaani laba dacfi baa iskugu darmaday gaalada dhibbay kala kulmayaan kow soonkiina dacfi bay kala kulmayaan labo inay afuraanna waa diideen waxaa samayn lahayd aday kuutaa fawaqafa abuu muusa alashcariyu baa istaagay wanaadaa fi ljeyshi ciidanka dhexdiisa isagoo dhawaaqa yaa maashara almuslimiina muslimiineey cazamtu waan dhaartay cazamtu waan dhaartay calaa kulli saa'imin qofka soo sooman dushiisa waxaan ku dhaarsh an yufdira inuu afuro wallaahi qofka soo sooma inuu afuraya waa idinku dul dhaartay waayahay saasuu ku dhaartay ow amase yakufa inuu iskaga harayaa cani ilqitaali dagaalka qof kasta waa inuu afuraa afuraa hadduusan afuraynna dagaalka dibadda ha ka istaago wa shariba waa cabbay abuu muusa min ibriiqin kirli oo kaana macahu maciise ahaa uu saas qurjuc uga siiy isna waa afura liyashraba annaasu dadku inay cabbaan bishurbihi isaga cabiddiisa ninka madaxda markuu isagu daacadnimada bilaabo oo ku dhaqaaqo ciddou xukumana waa yeelaysaa haddii la arko isagu inuu wax kala warwareejinayo inta uu meel u hayso dhanna waxbay kala warwareejinayaan daacadnimaday ka fogaanayaan haddii kale wuxuu isagu naftiisa ka xarimo inta badan waa lagu raacaya falamaa samica almuhaajiru markuu maqlay muhaajir waa ninkii rabay hadda inuu meesha khatarkaa ka dagaalamo maqaalatahu abuu muusa alashcari maqaaladiisii jaraca wow jug qurjuc buu siiyey jurcatan qurjuc oo min almaa'i biyah jaraca jurca waa qurjuc buu qurjuc siiyey cantuuga macnaa xoogaabuu liqay biyaah wa qaala wuxuu yidhi wallaahi maa sharibtuha uma cabin min cadashin ooni haya walaakinanii anigu abrartu waxaanba ku baarinimo sameeyey casmata amiirii amiirkayga dhaartiisa iyo go-aankiisa dhaartow dhaartaan u baarinimo samaynayaaye in qof kasta afuro uu yidhi anigu hadda si kale biyaha uma cabin waaya uma mtashaqa wuxuu siibtay ninka la yidhaahdo muhaajir xusaamahu seeftiisii wadafiqa wuxuu gudagalay yashuqu bihi inuu la dhex jiirayo asufuufa safafyaalka waay wayujandilu inuu daadinayo alrijaala ragga kayra wajilin xaalu yahay mid cabsanaya kayrkiis walaa hayaabin mid haybaysanaya kayrkii xaalu yahay ayuu saas ula dhex gala kuwii gaalada ahaa rag buu saacaas u legday ah falamaa awqala markuu ku fogaaday fii jeyshi lacdaa'i cadowga ciidankiisa adbaquu calayhi cadowgii baa hareereeyey min kulli jaanibin dhinac kastay ka hareereeyeen wa tacaawaratu waxaa isku dhiidhiibtay suyuufum seefahoodii baa isku dhiidhiibtay ama isdhaafdhaaftay min amaamihi xaggiisa hore wa min khalfihi gadaashiisa xataa khara ilaa u muhaajir dhacay shariican xaliya mid la legday dhulkuu taabtay waa dhintay uma inahum gaaladu ixtazuu ra'sahu madaxiisii bay gooyeen lagu ciilcunayna rag badan buu ka laayay wanasabuuhu waxay sureen calaa shurfatin buur yar oo mudillatin ku soo foorarta ama hanqalocsanaysa waaye calaa saaxati alqitaali dagaalka goobtu ka socdo taag yar oo dadku meesha dagaalku ka socdo buur yaroo afkeedu saa usoo hanqaloocsanaya macnaha saas usoo ugu soo aadan ayay saa u sureen madaxiisi deedna fa nadara ilayhi rabiicu rabiic wuxuu arkay walaalkiisoo halkan la suray wa qaala wuxuu yidhi la duubaa laka ja- laan jannaa kuwa ahaatay iyo wa xusnu ma aabin marjic wanaagsan meeshaani waxba naxdin iyo tari mayso wuxuu yidhi alleelahay janno sacaado iyo liibaan nolol wanaagsan iyo marjic wanaagsan baa leedahay ilaa dagaalku mar hadduu xaq yahay maxaaba nolol ku falaysaa waxaana dhan waxaa looga cararayaa waa dagaalkiibaa wuxuu yahay si kale waaye dowlado iyo qabaa'ilo iyo kooxo iyo siyaalo aan qofkii is- hubansiino uusan ku haysan hubsiino wallaahi la antaqimanna kuu aareen laka adiga waa kuu aarayaa buu yidhi adiga iyo waliqatalaalmuslim muslimiinta kuwoodu lalaayey in sha allah kuu ooyi maaye waan idin aaraynaa falamaa ra'aa markuu arkay abuu muusa maa nazala waxa ku degay birabiic ninka rabiic ah oo min aljazaci argagax calaa akhihi walaalka ka naxsan yahay waaya waadiraka abuu muusa ogaaday maa haara waxa kacay oo min alxafiidati cara ah fii sadrihi laabtiisa rabiic calaa acdaa'illahina u caraysanya cadowga ilaahay takhallaa lahu wuxuuba uga uga degtay u baneeyey can qiyaadati ljeyshi ciidanka hogaamintiisa abuu muuse awal hogaaminayay hogaamintii buu ku wareejiyey mar haddii qofku dareenkiisu kacsan yahay waa laga faa'iidaysanaya hogaamiyahan walaalkii la dilay dareenkiisa kacsan aleelaha ninkaana ciidanka guulu soo hoyin kara isaga talada u dhib waay midida iyo macasha iskugu dhib midida daabkeeda isaga u dhib isagaa aada u xanaaqsan walaalkii sida loo galan u jeeda ciidanka ha dagaal geliyo abuu muuse waa ka degey wamadaa ila suus suus buu aaday lifatxaa furashadeeda habba rabiicu rabiicu waa booday iyo wajunduhu ciidankiisa cala lmushrikiina bay ku boodeen hubuuba alicsaari dabaysha dha- ee bo- dhabashadeeda oo kale waaya dabaysha khatarkaada oo boorka kiciso oo waaya geedaha fujisa duufaanta duufaan dabaylaha geedaha xataa xididada u siiba baa icsaar la yidhaahdaa say dabayshaasi u u- u dhabato u kacdoo kale buu u kacay ninkaani wansabuu waxay ku shumeen muslimiintu calaa calaa macaaqilihim gaalada saldhigyadoodii insibaaba shukuuri dhagaxyada shubankooda ama dilindiloodkooda idaa xadaha saylu dhagaxyada markuu daadku ka soo tuuro min calin min calin meel sare dhagax meel sare ka soo degaandegayoo biyo soo rideen saasoo kale oo hoos u dilindiloonaya oo kale iyaguna saldhigyada gaalada hal mar ugu boodeen famazaquu waxay dildilaaciyeen muslimiintu sufuufam gaalada safafyaalkooda wa awhanuu waxay daciifiyeen ba'sahum dagaalkoodii iyo ba'sigoodii waayahay fafataxa allaahu ilaahay baa furay manaadira lirabiic bin ziyaad buu ilaahay u furay canwatan xoog barya maahay faqatala almuqaatilata raggii dagaalamayay waa laayey wasaba duriyata carruurtiina waa qafaashay waqanima wuxuu qaniimaysay maa shaa allah ilaahay wuxuu doonay an yaqnama inuu qaniimayso ayuu soo qaniimaysay lamaxa lamaca waxaa ifay najmu rabiic rabiic xidigiisii binu ziyaad bacda macrakati manaadira manaadir waay waay banaadir hamoodin waa manaadir manaadir dagaalkiisa ka bacdi ninkan xidigiisibaa soo baxay waa maxay warkiisibaa faafay wadaaca ismuhu magaciisuna waa faafay calaa kulli lisaanin carab kasta magaciisaa la hadalhayaa wa asbaxa wuxuu wuxuu ahaaday axad alqaadati hogaamiyaasha mid ka mid a almarmuuqiina ee waxa weeyaan lagu farfiiqo aladiina kuwaasoo yurajawna loo rajeeyo lijalaaili lacmaali acmaasha kuweeda waaweyn falamaa cazama almuslimuuna markay go-aansadeen calaa fatxi ji sijistana sijistan furashadeeda waaya ayay cahiduu ilayhi waxay u dhiibeen ninkan biqiyaadati biqiyaadati اljeyshi ciidanka hoggaankiisa wa ammaluu waxay hididiilayseen muslimiintu calaa yadayhi labadiisa gacnood an nasra guul biidni illaah madar rabiic binu ziyaad baa la tegay bijeyshi ciidankiisa alqaazii duulay fii sabiililah ku duulay ilaa sijistaan hayra mafaazatin may cabar wey cabra mafaazatin wada bahgooye ah duulaha dherarkeedu hamsun wa sabcuuna farsakhan shan iyo toddobaatan farsakha taasoo tacyaa ay noogeyso can qadcaha goynteeda al wuxuushu duurjoogta alkaasiratu ee jabinaysay oo alkaasiratu wax jebisa oo min banaati saxraa'i lama degaanka awlaaddeeda ah banaadkeeda ah meesha xataa duurjoogtu ka baqdo bahgooye ah weeyaan baa taasaa xataa noogeysa meeshu inta ay jidho macnaha fa kaana awala maa carada lahu lahu rabiic waxa u soo bambaxay wixii u horeeyey wuxuu ahaa rustaaq zaaliqa rustaaqu zaaliqa maxay tahay meeshaan waa magaalo magaceed waaye sijistaan bay ku taal meesha magacaa leh wax kale hamoodin macno kale ha u raadin halkaasaa u horeysay magaalada uu soo qaabilo oo calaa xuduudi sijistaan ku taal waaye wahuwa me makaankaasi rustaaqun waa magaalo caamirun camiran bilqusuuri lagu camiray qasriyaal alfakhmati waaweyn maxuudun waa mid lagu koobay bilxusuuni deydad ashaamikati sarsareeye deydad difaaca weeye waaye waafiru lkhayraati weeye khayraadkiisu miduu buuxo kaiiru himaari midahiisuna badan yihiin batal qaa'idul aariibu hogaamiyihii ariibka ariib waa maxay addakiyu nebiy ninkii baraarugsanaa ee xusuusta badnaa waxa weeyaan wuxuu ku taagay ku firdhiyey cuyuunahu ilaaladiisa fii rustaaq zaaliqa meesha la yidhaha qabla an yasila ilayhi intuusan gaarin facalima wuxuu ogaaday anna alqowma qoomka gaalada ah sayaxtafiluuna inay xafladaysanayaan qariiban waqti dhow bimihrajaanin ciid iyo munaasabo lahum iyaga u ahaatay gaalada waa markay munaasabada ku jiraan ciidaha waa iska waa iska qafloon yihiin xog xaal ma hayaan wuxuu ogaaday inay xaflad leeyihiin fatarabasa bihim waa kortay xataa baqatahum ilaa uu kaga kariyey fii leylatil mihrajaan hameenkii ay ciidayeen calaa xiini khiratin kado waqtigeed iyoo iska damaashaadaya wa acmala wuxuu ka shaqaysiiyey fii riqaabihim luqumahooda asayfa seef buu ka shaqalaysiiyey wa akhadahum waa qabsaday canwatan xog fa sabaa minhum wuxuu ka qafaashay cishriina alfan labaatan kun wa rafaca wa waqaca waxaa ku dhacay duhqaanuhum duqoodii fii yadihi gacantiisa asiiran xaaliya mid lasoo qafaashay wa kaana bayna sabiy dadka lasoo qafaashay waxaa dhexdooda ahaa ku jiray mamluukun mid loo leeyahay addoon u ahaa liduhqaan waaya fawajaduuhu waxay ka heleen addoonkan qad jamaca isagoo jamciyey alaaa miata alfin saddex boqol oo kun liyaxmilaha soo ugu qaado ilaa sayidihi sayidkiisa hadda la qafaashay buu rabay inuu siiyo faqaala lahu rabiic baa yidhi min ayna haadihi alamwaalu xoolahan xaggee bay kaaga ahaadeen faqaala wuxuu yidhi min ixdaa quraan mowlaaya sayidkayga magaalooyinka hoos yimaada mid ka midaan ka hela faqaala lahu wuxuu yidhi wahal tucdiihi ma keeni kadhaa qaryatun waaxidatun hal tuulo midla hadal maayl xoolahan oo kale kula sana sanad kasta xoolaha intaa la eg bajad miyaa la dhahaa mise miisaaniyad magaalo ma laga soo ururin karaa qaala nacan buu yidhi faqaala rabiic buu yidhi wa keyfa see looga soo ururinaya qaala wuxuu yidhi bifu'uusinaa faasaska naga iyo wa manaajilinaa yaambooyinka yaga iyo wa caraqinaa dhididka yaga ba xoolaha ku shaqaynaa ku keennaa wey intaa buu u sheegay walamaa wadacat ilmacrakatu dagaalkii markay dhigtay awsaaraha culaysyaalkeedii taqadamad duhqaanu ninkii duhqaanka ahaa ayaa soo hormaray meeshaas ilaa rabiic buu u yimid yacridu calayhi isagoo u bandhigayo iftidaaan furasho iftidaaa nafsii naftiisa furashadeeda iyo wa ahlihi dadkiisa inuu furto dadka iga haysaan iyo anigaba naftayada waa furanaynaa hana laka ogolaado faqaala lahu rabiicu rabiic baa wuxuu yidhi afdiika waan ku furanayaa idaa ajzalta markaa u badisid lilmuslimiina kuwa muslimiinta markaa u weynaysid alfidyata fidyada iyo canshuurta lagaa qaadayo faqaala wuxuu yidhi wakam nabqi imsaan raadinaa faqaala rabiicu baa wuxuu yidhi arkusuhaa waxaan mudayaa haada rumxa warankan fil ardi dhulka dhulkan warankan ku mudayaa uma tasuba calayhi waxaa waranka ku dul shubaysaa adahaba dahabka iyo walfidata xataa taqmarahu ilaa ay ka daboosho qamran buuxin waran baa saa u mudaya dahab iyo fidlo dhinacyada kaga mis kaga mis kaga mis ilaa waranku qarsoomo faqaala wuxuu yidhi ninkii gaalka ah radiitu raalli maana wastakhraja wuxuu soo baxay wuxuu soo saaray maa fii kunuusihi kansiyaashiisa wuxuu ku jiray oo min alasfari walabyad kan jaallaha iyo kan cada waa dahab iyo fidlo wadafiqa wuxuu gudagalay yasubuhaa inuu ku shubayo cala rumxi waranka dushiisa xataa qadaahu ilaa u kaga daboolay tawaqala rabiicu binu ziyaad wuxuu la galay bijeyshihi ciidankiisa almuntasiri guulaysay fii ardi sijistaan buu la aaday fadafiqad waxay guda gashay tatasaaqadu inay ku soo duldaadanayso alxusn xusuunu daydadka idifaaca looga jiro taxta sanaabiki khaylihi fardihiisa qoobabkooda hoostooda meeshuu tagaba waa qabsadaa kamaa tatasaaqadu say u soo daadato awraaqu shajari geedka caleemihiisu taxta casfi riyaaxi khariifi waa dayr hadda maxaa ka dambeeya jiilaan diraac dabaysheeda ilaa saldhigeedu ka noqday wahabba ahlulmuduni magaalooyinka iyo walquraa tuulooyinka dadka joogan oo soo boodeen yastaqbiluuna iyagoo soo qaabilahayaan musta'miniina xaalay yihiin akhaadiciina xaalay yihiin kuwa ammaan qaatay khuduucayana waaya qabla an yushira intuusan siibin fii wujuuhim gaalada wejigooda asayfa seef bay ka hor yimaadeen xataa balaqow ka gaaray madiinata zaranja zaranja caasimata sajistaan ereyadee waxaa weeye furus ah magaaladaa ilaa laga tegay magacuna isbeddel ma leh waa iska sidiis faidan bilcaduwi waaba iyagoo cadowgii ku sugan qada cadda xaalow darbaday cadowga lixarbihi ninkan la dagaalankiisa alcuddata darbasho wa kataba liliqaa'ihi wakataba wuxuu u ururiyo u diyaariyey liliqaahi cadowga la kulankiisa alkataa'iba guutooye waaya wastakdama wuxuu hormariyey limuwaajahatihi qaabilidiisa annajadaati ayuu hormarshi waay gurmad annajadaat gurmad wacaqda alcasma go-aanna wuu guntay calaa an yabduluuhu inay calaa an yaduuduuhu mayaah waay inay difaacaan lamber lix can ilmadiinati ilkabiirati magaalada weyn marka waa maxay wa an yuuqifa inuu joojiyo zaxfahu ciidanka siqidiisa calaa sijistaan inuu ka joojiyo mahmaa kaana hamanu qaaliban qiimo kastoo ay ugu kacayso mahmaa kaana hamanu qaaliyan qiimo kastoo lacagtu ay tahay qaali say doonta qaali ha u ahaato uma daarad waxaa dhexmadhay beena rabiici iyo waacdaayi cadowgiisa raaxaa xarbin dagaal shiidmarihi daxuunin qaraar taasoo lam yadinna aysan ku bakaynin calayhaa dusheeda ayun midna midna kuma bakaylinoo min alfariqayni ka mid ah bimaa shay kagama bakaylin tadallabathu ay xarbuhu dalbanayso min adaxaya nafhuridnimo ah wax kastoo dagaalku u baahan yahay nafhuridnimo ah ayay baxsheen ayb falamaa badarat markay soo baxday awalu baadiratin mid soo baxday tii horeysa oo min bawaadiri nasri guusha waaya bawaadirteedii ah oo lilmuslimiina u ahaatay ra'aa wuxuu ra'yeeyey marzabanu marzabanu waa nin magaci marzabaan wuxuu ra'yeeyey waa ninka iyaga madaxda u ah waa kelimo farisiye ah marzabaan اlqowm weeye qoomka madaxa qoomka almadcuwu loogu yeero bibarwiza barwiza wuxuu ra'yeeyey an yascaa inuu socdo limusaalaxati rabiic rabiic lheshiis lheshiintiisa walxaal maa tasaalaysa ka zuuli fiihi dhexdiisa baqiyatun xoogaa oo min quwatin awooda lacalahu waxaa laga yaabaa yaxdaa linafsihi waliqowmihi naftiisa iyo qowmkiisa inuu dheefiyo bishuruudin oo afdalo ka fadli badan midda halkan dagaalkan lagu galay fabacaa wuxuu u diray ila rabiic binu ziyaadin rasuulan ergey min cindihi yas'aluhu isagoo weydiinaya an yadriba lahu inuu u soo qabto mowcidan mowci liliqaa'ihi lekulankiisa liyufaawidahu se ugala hadlo cala asulxi faajaabahu waa ka yeelay ilaa dalabihi raadintiisa waay faajaabahu waa ka ajibay ilaa dalabihi dalabkuu dalbaday in lala kulmo amara rabiic rijaalahu buu amray an yuciddu lmakaana makaan inay diyaariyaan liistiqbaali barwiiz ninka barwiiz la dhaho gaalka ah soo dhoweyntiisa wa dalaba minhum wuxuu ka dalba muslimiinta an yukaddisuu inay isdul saarsaaraan isku ururiyaan xowlalmajlis waa majliska la fadhiisan doonay dhinacyadiisa akwa akwaaman waayo goobo oo min juhati qatlaal furus furus dhallinyaradoodii meydadkoodii ah nimankaan noo imaanaya gaal ah meydad badan halkaan dhiga hal goob halkaan meydad kala dhiga halkaan meydad kala dhiga halkaan kuwo kala dhooba wa an yadraxuu buu amray inay iska tuuraan inay ku tuuraan calaa jaanibayi dariiq dariiq labadiisa dhinac alladii dariiqaasoo sayamuru bihi barwiisu barwiis uu soo mari doono juathan juhathan waxa weeyaan meydad awal meydadkan meel baa la dhodhooba waddada dhinacyadeedana meydad dhiga xowlal majlis waxaa dhigaysaan meydad juhahan ukhraa kale manhuuratan la firdhiyey fii kayri nidaami nidaam darro loo kala tuurtuuray ninkaa waddadu soo maray halkaas gaal meydoo la dhigay dhiga halkaa mid kale dhiga halkaas mid kale halkaa mid kale meel meel mutafariq bikayri nidaam markuu soo dhowaadana dhinacyada meydad badan oo gaalada ay la ururshay goobo goobo ka dhiga ninkaa waa la wareeriyaa la rabaa waay wakaana rabiic wuxuu ahaa ninka rabiic ah dagaalka wata duulal qaamati nin istaagiisu dheer yahay cadiimalhaamati madaxiisu wen yahay shadiida samurati maarinimadiisu daran tahay dakhmaljufati jirkiisu wen yahay yabcadu rawca argagax buu ku bixinayey fii nafsi man yaraahu qofkii arka naftiisa argagax baa gelayay heybadda ka muuqata falamaa dakhala calayhi barwiisu barwiisu markuu usoo galay irtacadad waxaa ruxantay faraa'isuhu kalxamihiis jazacan minhu argagax u kaa argagaxay waa baqay waa dubaaxiye wankhalaca fu'aaduhu waxa weeye wadnihiisii ayaa soo boodbooday wa in khalaca waxaa siimay fi-aadu wadnihiis halacan cabsi uu ka argagaxay min ma min mandari اlkhatlaa dadka la laaya mandarkooda falam yajiru kuma dhowaan kuma dhiiran cala اldunuwi inuu usoo dhowaado minhu rabiic asxaabiha wakhaafa wuxuu ka waa baqay falam yataqadam uma soo hormarin limusaafaxati inuu gacan qaado salaamo waa nin meel kasta wax laga tusay intuusan soo gaarin wa kallamahu wuxuu kula hadlay ninkan gaalkaay huwa oo rabiica bilisaanin cabri mutalajlij mutalajlijin ruxruxmaya multaahin lullulanaya dhaqdhaqaaqaya waa isku mid carab lulmaya oo carab dee aan codka karayn oo baqdinta ka badatay oo ga'ga'leh buu kula hadla wasaalaxahu wuxuu kula heshiiyey calaa an yuqadima lahu inuu usoo usoo hormariyo alfa wasiifin kun addoon kun wiiloo addoommo ah wa calaa ra'si kulli wasiifin addoon kastana madaxiisa jaamun koob baa saaran galaas koobka ma maqashaa koob wadaasaa koob ka qaada koob dahaba ma maqashaa koob oo min mina dahabi ah koob dahaba ninkaasaa madaxaa loo soo saaro kunkaa nin faqabila rabiicu rabiic waa aqbalay heshiiskaas wasaalaxa barwiza waa la heshiiyey calaa daalika arrinkaas wa fil yowmi taali maalinkii labaad dakala rabiic binu ziyaad baa soo galay almadiina yaxufu bihi xaalay koobaabayaan haadalmowkibu mowkibkan iyo jameecadan oo min alwusafaa'i addoommo ah beyna tahliilin xaalay ku sugan yihiin laa ilaaha ila allahu tahliili lmuslimiina iyo wa takbiirihim kunkan waa inta muslimiintan ka badane waxay dhex marayaan dad ku dhawaaqaya laa ilaaha ila allah iyo allahu akbar fa kaana wuxuu ahaaday yowman maalin buu ahaa yoomkaasoo mashhuudan la xaadiray oo min ayaamillaahi ilaahay ayaamihiisa ka mid ah dalla rabiicu bnu ziyaadin wuxuu ahaaday sayfan seef buu ahaaday seefkaasoo muslatan la gal tiray la siibay oo fii yadi lmuslimiina muslimiinta gacantooda ahaaday seefkaasoo yasuuluuna ay ku weerarayaan bihi seefkaba calaa acdaa illaahi ilaahay acdaadiisa ay ku weerarayaan fafataxa wuxuu u furay lahum muslimiinta almuduna magaalooyin waaweyn buu u furay rabiic wa waliya lahum wuxuu u tawaliyey muslimiinta alwilaayaati wilaayaat xataa aala alamru amarku ilaa uga iishay markii dambe ilaa bani umayata nimanka reer bani umaya la yiraahdo fawallaahu mucaawiyatu bnu abi sufyaan baaba u dhiibay khuraasaan meesha la yidhaahdo ayuu u dhiibay bayda annahu ninka rabiic la yidhaahdo lam yakun muusan ahayn munsharixa sadri laabtiisu miday ku waasac tahay lihaadihi lwilaayati wilaayadan khuraasaan oo loo dhiibay qalbi uma hayn raalli kama ahayn waqad zaadahu waxaana u siyaadiyey inqibaadan waaya inqibaadan ka istaagid ka joogsi minhaa oo ka joogsado iyo kurhan cid lahaa iyadoo uu dhibsanayo ana ziyaad ziyaada bna abihi nin la yidhaahdo ziyaad ibna abihi ziyaada bna abihi waaye waa nin caana ninkan waaye ninkaas ziyaad bin abihi la yidhaahdo axadda kibaari wulaati bani umaya reer bani umaya madaxdoodii kuwooda waaweynaa mid ka mid ah ayaa bacada ileyhi usoo diray kitaaban qoraal waxaa loo soo diray rabiic warqadaasuu yaquulu fiiha ku leeyahay ina amiira almu'miniina mucaawiya bin abi sufyaan yoamurka wuxuu ku amrayaa an tastabqiya inaad reebtid al asfara walabyada waayahay lacagahaas dahab iyo fidlo wixii ah noohay min qanaa'imilxarbi dagaalka qaniimooyinkiisa maxaa yeelay waaya waxaad u haynaysaa libeyti maalilmuslimiina muslimiinta waa bangiga xoolaha ay dhigtaan baad u haynaysaa wa taqsima wuxuu ku amrayaa inaad qabiso maa siwaa daalika dahabiya fidla wixii ka soo haray cala almujaahidiina inaad qabiso bayna almujaahidiin fakataba ilayhi yaquulu isna warqad buu celiyey rabiic wuxuu yidhi inii anugu wajadtu kitaab allahi ilaahay kitaabkiisa waa helay caza wajalla yaamuru isagoo kitaabka ilaahay u amraayo bikayri maa amartanii bihi waxaad ii amardhay waxaan ahayn calaa lisaani amiiri lmu'miniina aada iigu soo amartay amiiruulmu'miniin carabkiisa amarka la igu kaa soo faray amar aan ahayn baan kitaabka ilaahay ka hayaa oo ka akhriyey sidaa la leed- leedihiin xoolaha u qaybi si aan ahayn baan kitaabka ku hayaa biman adaa fi naas dadka dhexdiisa u dhawaaq ani quduu ku soo jarmaada calaa qanaa'imikum qaniimooyinkiina faquduuhaa qaniimadiinna qaat cidna xoola u kaydin maaya uma arsala al- waay alkhumus shan meelood meel buu dira ilaa daari alkhilaafati khilaafada daarteedii oo fii dimashqa ku taalla ayuu u diray waa shan meelood oo meel afarta kalena dadkii muqaatiliinta ay dagaalamay baa iska leh shan meelood meeshaan baa shan loo sii qaybinayay uma naadaa waa dhawaaq fi naasi dadka dhexdooda an iqduu soo jarmaada calaa qanaa'imikum faquduuhaa qaata uma arsala alkhumusa wou diray ilaa daari alkhilaafati oo fii dimashqa ku taal waaba akrinay walamaa kaana yowmu اljumcati maalinkii jumcada markii la helay alladii jumcadaasoo talaa la xiriiray wusuula hada alkitaabi warqadan soo gaarideeda waaye warqaddii soo gaadhay jumcadii u horeysay markay timid kharaja rabiic binu ziyaad baa u baxay ila salaati fii hiyaabin dhar oo biidin cadcad wakadaba naasa dadkuu u khudbeeyey khudbata aljumucati jumcada khudbadeeda uma qaala wuxuu yidhi ayuha nnaasu dadyahow ini anii qad maliltu lxayaata nolol waa ka nooga nolol waa ka noogay da-aan ah hay wayni anigu waa wa- daacin daacin baanahay mid ducaynaya bidacwatin hal duco faaaminuu u aaminsada calaa ducaa'i ducadayda xilowsan raalli ka hayn oo iyadii loo magacaabay khuraasaan uma qaala wuxuu yidhi allaahuma allayo in kuntu in kunta haddaad tahay ilaahayow turiidu mid ila- la doonaya bi aniga khayran khayr ilaahu haddaa khayr ila raadinaysid faqbidnii ilayka xaggaada io qibdood caajilan si deg deg ah oo khayra aajilin aan daahid iyo muddo lahayn ilaahay nafta iga qaad faamana annaasu dadkiina aamiin bay u dhaheen calaa ducaa'ihi falam taqib maba dhicin shamsu daalika alyowmi maalinkaa qoraxdiisi ma dhicin xataa laxiqa rabiicu binu ziyaadin ilaa uu ka haleelay bijiwaari rabbihi rabbiga logidiisa waaba dhintay waa isla hela ducadii waaye xil buu ka cararaya laakiin dadka maanta kusoo ordaya waaye ilaahu meeshaan la ii magacaabay waaye bal ninkaa arag sida uga cararaya meesha saas oo xaalkiisu ah wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab